Dowladda hoose Hamar iyo sare rasmi ah intaa furtay nidaamka qaadowga kaarka aqoonsiga injineerada ku shaqayn doona dhismayaalka gobolka Banaadir Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Xasan Maxamed Jimcaale ayaana daahfuray nidaamka qaadowga kaarka aqoonsiga injineerada onkoreen injineerada qaadiyana ku hadali muhiimada yeelatay qaadowga kaarka aqoonsiga iyo qaadeen inaan maanta aan noqdo maaragtay inaan qaato shahaadada oo injineernimada ah taasna waa wax weyn runtii oo aan maaragtay dhibaato weyn aan ka dhacday waa aragteen magaalada muqdisho aan xaafadan deganahay guriga la dhisay guriga waa soo dumay dadkii laba qofood aan ku dhimintaa u maraynaa marka dhibaatooyinkaas si looga hortago waa loo baahan yahay wax tayo leh inaan la sameeyo annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan wax tayo leh naqshad fiican inaan sameyno amaan raxiim maanta ay tahay maalinta ugu horreysay ee dowladda hoose ay bixinayaan shatiyada ugu horreysay ee leysinka dhismaha waa anigoo ah cabdiqaadir maxamed maxamuud injineerada ugu horreysay oo afartanka sano shaqeynayay jaamacadda kahiirna ka soo baxay iyo tababaro dibadda aan qabo marka waxaan ku bogaadinayaa dadka dhismaha inay la soo xiriiraan xafiiska dhismaha gobolka magaalada waxaa ka dhacay hadda ka hor in qof kastaba ay wax dhisto aan la ogeyn tayadeeda marka waxaan mahadcelinaynaa gobolka taliyaha ciidanka ilaaliyawka deegaanka xamar oo dhanishay ku hadaliyana sheegay in walahadda ku dambey injineer kasta oo dhismo ka fuliya oo caasimadda lagu hubiyi doono inuu saxay sida aqoonsiga waa maalintii ugu horeysay ee dowladda hoose ee xamar qorshahaas ay samaysay si dadka leysin loo siiyo wax dhisaya bacdamaa aqoonta sharciga sida uu yahay ay sax ku tahay in leysin uu leeyahay ninka injineerka oo wax dhisaya shatiga shatigii la siiyey waaye waa shatigii oo qofka lagu kontroolayo xataa iskursoonaa jiri jira qofka inuu iskursoona ku jiro maxaa jira gurigaa dumi kara dhisa laftiisa nidaamku saas uu ahaan jira laakiin wixii ahaan jiray waa laga yimid oo yaqaan waqtigaa bisbedelay wax walba in la kontroola wax loo baahan yahay waaye gabagabadii gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale yana sheegay in habraagan weseeye koo lagu hobya u aqoontay weliba tayada injineerka qof kasta oo runtii wax bartay inuu u helo fursad wixii uu bartay inuu ku shaqeeyahay waa laasim hase ahaatee muddooyinkii lasoo dhaafay mid wax yaqaana iyo midaan wax oqoonba waxay ku jireen xirfadda dhismaha taasina waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan oo u badan burbur hantiyadeed iyo mid nafeed intaba sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo gartay soo jeedinteenii kadib inuu saxiixo xeerka lagu nidaaminayo dhismooyin gobolka banaadir isla markaasina faray in dhammaan injineerada gobolka banaadir iyo farsamayaqaanadooda la diiwaangeliyo laga bilaabo kowda juun laba kun labaatan iyo afar kuna eg kowda ogost laba kun labaatan iyo afar muddo lixdan cisho gudahood waxaan farayaa dhammaan injineerada iyo farsamo yaqaanada weli aan issoo diiwaangelinin waqtiga loogu talagalay inuu gabagabo marayo ay isoo diiwaangeliyaan ka hor kowda ogost kowda ogost marka la gaaro waxaa dhici doonto in magaalada muqdisho uusan ka howlgelin qof aan leesin wadanin